ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa kow iyo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta ooxadaa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer khaza oo galay maalintii saddex boqolabaatan iyo afaraad oo xiriira maamulka yuhuudda iyo ururka shiiciga ah ee la baxay xisbullah oo isweedaarsaday duqaymo culus weerar tooreyn ah oo waxyeelo geystay oo ka dhacay dalka austareeliya nusratul islaam walmuslimiin oo weerar khasaare dhaliyay ka fulisay waddanka burkina faso aas-aasaha shirkadda telegram oo lagu xiray dalka faransiiska milatariga maaliya oo dalkaas ka mamnuucay warbaahinta laga leeyahay dalka faransiiska sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan jamaacada xuraasudiin oo xaqiijisay in hogaamiye ka tirsan jamaacada oo dhowaan maraykanku ku dilay dalka suuriya ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida waa hagaag qodobadaasoo idil gordhow ayaan soo gudbin doonaa insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqaymaha yuhuudda ah ee ka dhanka muslimiinta reer falastiin ayaa galay maalintii saddex boqol labaatan iyo afaraad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyey waxaa ka warramaya cabdiraxmaan bader
عزف الرصاص بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا أول سفر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي يا ماما هاي ماما ولك لا احد يشوفك ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم العنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع طهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wada marinka khaza waxaan maanta oo xadda dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol labaatan iyo afaraad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza dagaalo lagu jebiyey askarta sahayuuniyadda iyo wadahadalka xabad joojinta khaza oo maanta ka furmi doona magaalada alqaahida caalamkao dhanna iisha ku hayaa aan ku bilowno duqaymaha duqayn xoogan oo xagga cirka ay ciidamadai yuhuudda ka geysteen guri ku yaala magaalada dirilbalaax ee bartamaha marinka khaza waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan sidoo kale waxay duuqeeyeen ciidamada yuhuudda deegaan ka tirsan magaalada khan yunis ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaas ku shahiiday dad badan nuriid ah halkay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan sidoo kale madaafiicda goobta ayay ciidamada yuhuudda ku garaaceen xaafadda zaytuun ee bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwo kaloo riida ah waxay sidoo kale sheegeen dad goobjoogayaal ah in ciidamada yuhuudda ay duqeen ku bartilmaameysadeen guri ay degan yihiin dad shacab ah islamarkaana ku yaala magaalada diirilbalax ee bartamaha marinka waxaana halkaas ku shahiidiyey lix ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan duqeymo kala duwan oo ay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ka geysteen bartamaha bariga koonfurta iyo waqooyiga marinka khaza waxaa ku shahiideen ka badan toddobaatan iyo kow ruux oo shacab ah kana kooban dumar caruur iyo waayeelo waxaa sidoo kale dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen duqeymahaasi dad badan oo shacab ah isbitaalka shuhadaa ul laksa ee magaalada diirilbalax waxuu saacadii lasoo dhaafay martigeliyey boqolaal ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba kuwaasoo ay dhakhaatiirta iyo howlwadanada isbitaalka ay la tacaalayaan xaaladooda caafimaad bartamaha magaalada khanyunis waxay ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeyn haligtay dad badan oo shacab ah kuwo kalena dhaawacyo kala duwan soo gaarsiisay duqeyn ay sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanka xukmuljaamic ee ku yaala magaalada diirilbalaax waxay ku dileen saddex ruux oo shacab ah halkay ku dhaawaceen kuwo kaloo fara badan geesta kale ciidamada muqaawamada iyo askarta maamulka yuhuudda waxay isku fara saareen deegaanka talla suldaan ee waqooyiga magaalada rafax waxaana halkaasi looga talroonaaday oo khasaare xoogan dhabarka loo saariyey askarta sahyuuniyadda ee dullaanka ku yimid deegaanada marinka khaza waxaana laga deliyay askar badan iyadoo laga dhaawacay kuwo kale waxaana sidoo kale goobta looga gubay gawaari ay wateen sidoo kale qarax xoogan ayay ciidamada muqaawamada ka fuliyeen xaafadda azaytuun ee bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ciidamada yuhuudda waxaa sidoo kale la bigsaday qarax xoogan xilli ay ku socdaalayeen xaafadda zaytuun ee bariga magaalada khaza waxaana halkaas lagu dilay saddex ka mid a askartii gaadhiga saarneyd halka lagu dhaawacay kuwo kaloo tiro badan gaari ciidan oo ay wateen askarta yuhuudda ayay sidoo kale ciidamada muqaawamada ku qarxiyeen magaalada diirilbalaax ee bartamaha jiida khaza waxaana halkaasi ku basbeelay gaarigii ay wateen askarta yuhuudda halka ay dhimasho iyo dhawac u qaybsameen wixii saarnaa gaadhiga iska horimaad xoogan ayaa sidoo kale dagaalyahanada muqaawamadiio askarta yuhuudda ku dhex maray isla magaalada diirilbalaax waxaana mar kale halkaasi looga italroonaaday oo khasaare xoogan dhabarka loo saariyey waxaa goobtuu weerarkani ballaaran ka dhacay ku soo degatay diyaarad helikobtar ah oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda waxayna halkaasi ka daabushay wixii askar ee dhaawac ahaa iyo kuwii meesha ku dhintay meydadka askarta yuhuudda ayaana la gelinayaa qaboojiyaal si muddo kadib loogu wareejiyo ehelada askartaasi waxay sidoo kale ciidamada muqaawamada ay gantaalka alyaasiin boqol iyo shan ku beegsadeen gaari gaashaaman gaar ahaan nooca loo yaqaana almikraaf kaasoo ay wateen ciidamada yuhuudda waxaana dhimasho iyo dhaawac u qaybsamay wixii askar ay gaadhiga saarnaa geesta kale wasiirka difaaca yuhuudda ayaa u ololeynaya in ciidamada yuhuudda laga soo saara marinka khaza laguna xoojiyo difaaca ciidamada yuhuudda ee dhanka waqooyi xilli ay sii kordhayso xiisadda kala dhexaysa yuhuudda ururada taageerada ka helaya dowladda shiicada ee iiraan wasiirkan ayaa isku dayaya inuu wax ka qabto qayladhaanta xooggan ee ka imaanaysa ciidamadooda ku sugan marinka khaza warbaahinta sahayuuniyadda ayaa sheegaysa in wasiirka difaaca uu si cad ugu sheegay golaha wasiirada inaanan loo baahnayn dagaalka dabadheeraaday ee ka soconaya marinka khaza sababtuna ay tahay inaanu wax natiijo ahi lahayn iyo in ciidamada yuhuudda ay ku la'anayaan warbaahinta waxay sidoo kale sheegeen in wasiirka dagaalka iyo ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ay isku khilaafeen sii shocsada dagaalka islamarkaana uu dagaalkan gudaha maamulka yuhuudda ka abuuray kala qaybsanaan aan horey loo arag saraakiil aan magacyadooda warbaahinta loo adeegsan ayaa sheegay in ciidamadu ay taliskooda ka codsadeen in sida uga dhaqsiimaha badan looga saaro khaza islamarkaana ay ku adag tahay inay dagaalka sii wadaan ugu dambayntii kooxaha muqaawamada iyo maamulka yuhuudda ayaa maanta lagu wadaa inay wadahadallo ku yeeshaan magaalada alqaahira ee caasimadda dalka masar si loo soo afjaro dagaalka dabadheeraaday ee ka soconaya marinka khaza maxaabiistana laysku dhaafsado inkastoo wufuudda muqaawamada iyo yuhuudda aysan si toosa isku warfadhiisan doonin haddana dalalka dhexdhexaadiyaasha ee masar iyo qatar ayaa labada dhinac u kala gudbin doono waxyaabaha ay ku gorgortamaan khaliil xaya oo hogaaminaya wafuudda muqaawamada ayaan aqbali doonin wax aan ahayn in la dhaqangelin doono qodobadii ay iyaga iyo yuhuudda isku afgarteen labadii bishii julaay sida uu sheegaya sargaal ka tirsan xafiiska siyaasadda ee kooxda wax iska caabinta xamaas waxay diyaar u tahay inay dhaqangeliso wixii lagu heshiiyey labadii bishii julaay ayuu yidhi sargaalkan u hadlay kooxda wax iska caabinta oo yuhuudda ugu yeeray inay adkayso mowqifkeedii hore islamarkaana ay joojiso iskudayadii ay ku carqaladeynayso fulinta heshiiska kooxaha muqaawamada ayaa ku gorgortamaya in si buuxda loo soo hafjira dagaalka in ciidamada yuhuudda ay banneeyaan qeybaha ay kaga sugan yihiin marinka khaza iyo inay iyaga soo qoran doonaan magacyada maxaabiista ay doonayaan in laga soo daeyo xabsiga yuhuudda ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu oo xukuumaddiisa iyo hoggaanka u hayaan wasiiradda xag jirka ah ayaa dhinacooda ku gorgortamaya in ciidamada yuhuudda ay kusii sugnaan doonaan waddada bildiliviya oo ku taala xadka marinka khaza iyo masar ay wadaagaan iyo goobta lagu magacaabo nitsaarim oo ah goobta ay milatariga yuhuudda ku xadidayaan isku socodka koonfurta iyo waqooyiga ee marinka khaza dowladaha dhexdhexaadiyaasha ayaana ka shaqaynaya in laga gudba ismarinwayga u dhexeeya labada dhinac si loo dhammaystiro heshiiska xabad joojinta iyo sii diinta maxaabiista saddexdan dal ayaa dhinacyadu ku buurinaya in laga faa'iidaysto wareegan oo ugu dambeeyo wadahadalka noqon karana fursaddii ugu dambaysay ee heshiiska ay ku gaari karaan wararka ayaana sheegayeen maamulka madaxweynaha jo baiden uu cadaadis ku hayo ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu warbaahinada caalamiga ayaana ku waramaya in hirgelinta heshiiska xabad joojinta uu gobolka ka badbaadin karo colaadda ku soo food leh indhaha caalamka oo dhan ayaana ku sii jeeda heshiiska ay suuragal tahay in lagu gaaro caasimadda waddanka masir ee alkaahida wixii warar ay ku soo kordhay heshiiskaasna dib ayaan ka soo gudbin doonnaa haddii wallaaha idmo يا غزة المجد يا عنوان
الله في قدري وفي سعي وفي سمري waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana halkan ka soo jeedinaya maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii hadalhaynta dunida oon kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey ee caalamka qodobada aad maanta ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah maamulka yahuudda iyo ururka shiiciga ah ee la baxay xisbullah ayaa iswadaarsaday duqaymo culus aroornimadii hore ee maantoo axadda diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda ayaa duqaymo culus waxay ku garaaceen qaybo ka mid a waddanka lubnaan halkaasoo ay sheegeen inay ku beegsadeen ururka shiiciga ah ee xisbullah maamulka yahuudda ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay inay beegsadeen goobo sawaariikhda laga soo tuuro oo ku taala dalka lubnaan halkaasoo uu sheegay in lagu qorsheynayay weeraro lagu beegsado yahuudda duqaymaha yahuudda geysatay ayaa ahaa kuwa badan waxayna ay ka dhaceen ilaa iyo afartan goobood sida ay soo tabinayso warbaahinta maamulka yahuudda taabacsan sidoo kale ururka xisbullah la magac baxay ayaa dhankiisa tilmaamay in duqaymo loo adeegsaday diyaarado doroonisa ay ku qaadeen gunta hoose ee deegaanada uu xooga ku haysto maamulka yahuudda waxa uu ururka shiiciga ah tilmaamay in weerarka uu jawaab u ahaa duqaymo ay diyaaradaha yahuudda ku dileen hogaamiye ka tirsan ururka oo lagu magacaabi jiray fu-aad shukri kaas oo dhowaan lagu dilay dalka lubnaan kadib markii diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda ay la heleen dhowr gantaal isaga iyo ilaaladiisa khaaska ah warbaahinta ayaa si weyn u tabinaysa oo waxa u qoraysaa duqaymaha iswadaarsadeen yahuudda iyo xisbullah mandiqada loogu yeero bariga dhexe ayaa waxaa isku eryanaya dowlado badan kuwaasoo dhammaantooda duulaan ku ah maamulka dhiigicabka ee uu hogaamiye mujrimka lagu magacaabo benyamin netanyahu geeska kale nusratul islaam almuslimiin oo dalka burkina faso ka furisay howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey askarta waddankaas jamaacada jihaadiga ah ee nusratul islaam almuslimiin oo xiriir leh ururweynaha alqaacida ayaa maalmihii lasoo dhaafay qaaday silsilado weeraro ah oo isugu jira cagmarin iyo ikhtiyaal ciidamada sida khaaska u tababaran ee nusratul islaam almuslimiin ayaa howlgal guulaystay waxay dhegta dhiiga ugu dareen xubin sare oo ka tirsan ciidamada burkina faso rasaasta ka dhacda bastoolada ayaa dhowr xabadood madaxa kala heleen askarta jamaacada howlgalkan fariidka ah ayaa ka dhacay magaalada jibu ee gobolka sooma ee dalka burkina faso ciidamada mujaahidiinta ayaa askariga ay khaarijiyeen waxay ka furteen qori ake forisaban ah iyo booshkiisa oo rasaas ku cabaysan tahay ciidamo garwaaxsan hubka noocyadiisa kala duwan oo ka tirsan militariga jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa weerar cagmarin ah waxay ku qaadeen fariisiin ay askarta burkina faso ku leeyihiin magaalada jibu ee gobolka sowma weerarkan ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askarta burkina faso bayaan ay baahisay mu'asasada azalaaq ah oo ah garabka warbaahineed ee nusratul islaam almuslimiin ayaa baraha internetka ku baahisay war-saxaafadeed ku saabsan weerarka inta la xaqiijiyey bayaanka waxaa lagu sheegay in lagu dilay afar canaasir ah oo ka tirsan burkina faso mujaahidiinta ayaa soo furtay afar qori oo ak forty-seven ah oo ay ku hubaysanaayeen afarta askari ee la dilay waxaa sidoo kale jira qalab kale oo militari oo ay mujaahidiinta kasoo furteen askartan sidoo kale ciidamada sida gaarka u tababaran ee jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa weerar ikhtiyaala waxay ka geysteen gudaha dalka burkina faso howlgalkan ayaa isna waxa uu ka dhacay magaalada jibwi ee gobolka sawma ee dalka burkina faso gobolka sawma ayaa ka mid ah meelaha ay ku xoogan yihiin ciidamada jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ee dhaca waddanka burkina faso weli waxaan ku guda jirnaa wararkii nusratul islaam almuslimiin ciidamaad u hubaysan oo taabacsan nusratul islaam almuslimiin ayaa weerar xiro jir ah oo si heer sarah loo soo agaasimay waxay ku qaadeen xiro militari oo ay ku sugnaayeen askarta burkina faso mujaahidiinta ayaa weerarka ku kadiyey ciidamada burkina faso iyagoo khabar moog ah nafta oroday kugu aamintaaye mid weliba waxa uu cagta saaray halkii uga baxsan lahaa tacshirada ciidamada jamaacada war-saxaafadeed ku qornaa luuqadda carabiga oo nashrisay mu'asasada azallaaqa kuna hadasha afka nusratul islaam almuslimiin ayaa looga hadlay weerarkan waxayna azallaaqa sheegtay in weerarkan lagu dilay koob iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada burkina faso halkay ku dhaawacmeen tiro intaa ka badan mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay hub iyo saanado militari waxaana ka mid ah shan qori oo ak forty-seven ah toddoba iyo toban mooto oo meydaanka dagaalka uga careen askarta dagaalka ku habsaday iyo sidoo kale agab militari war-saxaafadeedka ay baahisay muwaasasada azallaaqa waxaa ku lifaaqnaa sawiro muujinaya khanaa'imkii mujaahidiinta ay kasoo furteen askarta taagta daran ee burkina faso weerarkan ayaa waxauu ka dhacay magaalada biiriyah ee gobolka banfower ee dalka burkina faso ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ee ka dagaalama mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa qaaday weerar culus oo ka dhana askarta burkina faso weerarkan ayaa ka dhacay magaalada kilaabo ee gobolka sawma ee dalka burkina faso inta la xaqiijiyey waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan askarta faso mujaahidiintii qaaday weerarkaas ayaa soo furtay laba qori oo ak forty-seven ah sidoo kale ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa la wareegay maalintii shalay oo sabti ahayd taariikhda hijiriyadan ku beegnay labaatanka safar kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsaneed afar iyo labaatanka ogost laba kun afar iyo labaatanka nusratul islaam ayaa si buuxda ula wareegtay gacan ku-haynta magaalo istaraatiiji ah oo lagu magacaabo baksologa oo ku taalo gobolka kaaya ee dalka burkina faso ciidamada burkina faso ayaa dagaal la-aan isaga baxay magaaladan jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay sare u qaaday howlgalladooda ka dhanka ciidamada burkina faso ee daacadda u ah dowladaha reer galbeedka iyo xukuumadaha kale ee ka dhisan mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika mujaahidiinta ayaa isku ballaariyay gobollo badan oo ku yaala dalalka naijar burkina faso iyo maali halkaasoo nusratul islaam kula dagaalamaysa dowladaha calooshoodu shaqaystayaasha ah ee barakicinta iyo gumaadka ku haya dadka muslimiinta ah ee ku nool mandiqadaas jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa u xusul duubaysa difaaca ummadda iyo soo celinta khilaafada raashidada ah iyadoona yoolka hiigsanaysa uu yahay sidii dhulalka muslimiinta uga saari lahayd shisheeyaha iyo dowladaha gaashaanka u ah iyo sidii dhulalka muslimiinta uga taagi lahayd raayada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dhinaca kale aasaasaha shirkadda telegram ayaa lagu xiray dalka faransiiska warbaahinta dalka faransiiska ayaa baahisay in gudaha dalkaas lagu xiray aas-aasaha shirkadda telegram oo ka mid ah baraha bulshada ee lagu wada xidhiiro fariimaha kala duwanna lagu baahiyo bafil drof oo ah aasaasaha telegram ayaa gelinkii dambe ee maalintii shalay oo sabti ahayd ayaa waxaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada baariis ee caasimadda dalka faransiiska sida ay sheegayaan warbaahinta faransiiska ciidamada ammaanka ee garoonka baariis ayaa gacanta ku dhigay ninkan oo xilligaas ka soo degay diyaarad uu gaar u leeyahay oo soo cagadhigatay garoonka bafil drof ayaa dowladda faransiiska iyo guud ahaan dowladaha yurub waxay ku eedeeyeen inuusan xil iska saarin waxyaabaha la ysku dhaafsado barta uu isagu leeyahay horeyna u diiday inuu la shaqeeyo laamaha amniga yurub ninkan oo heysta dhalashooyinka faransiiska iyo ruushka ayaa maanta la soo taagi doonaa maxkamad ku taalla dalka faransiiska waxaana suuragal ah in loo jeediya eedeymo ay ka mid tahay argixiso ka ganacsiga maandooriyaha iyo eedeymo kale taas oo keeni karta in lagu xukumo xabsi dhan labaatan sano dowladda ruushka waxay dhankeeda war ay soo saartay ku sheegtay inay ka warhayso qabashada aasaasaha telegram ayna qaadi doonto tallaabo deg deg ah maadaama ninka la xiray uu heysto dhalashada dalkeeda weerar tuuray ah waxyeelo geystay ayaa waxauu ka dhacay dalka australia wararka ka imaanaya dalka australia ayaa ku waramaya in weerar tuuray loo adeegsaday uu ka dhacay dalkaas kaasoo lagu beegsaday ciidamo ka tirsan booliska waddankaas iyo dad kale war ka soo baxay booliska magaalada sydney ee weerarka ka dhacay ayaa lagu sheegay in ugu yaraan afar ruux ay ku dhinteen weerarkan kaas oo mid ka mida uu yahay sarkaal booliis ah fuliyaha weerarka ayaa adeegsaday tooray uu soo qarsaday waxaana warbaahinta dalka australia ay sheegayaan in gacanta lagu dhigay ilaa iyo haatan lama oga waxa salka ku haya weerarkan mase muuqata in waayadii u dambeeyey ay sii kordheen weerarada toorada loo adeegsaday ee ka dhaca wadamada reer galbeedka magaalada sydney ee uu hadda weerarka ka dhacay ayaa sanadkan laba kun afar iyo labaatanka waxay martigelisay weeraradii ugu badnaa ee toorey loo adeegsaday bishii abriil ayay ahayd markii weerar ka dhacay magaalada lagu dilay lix ruux halka lagu dhaawacay labiyo toban kale militariga maali ayaa dalkaasi ka mamnuucay warbaahinta laga leeyahay dalka faransiiska wareegto ka soo baxday xukuumadda militariga ah ee dalka maali ayaa lagu sheegay in dalkooda laga mamnuucay telefishinada laga leeyahay dalka faransiiska ayaa lagu sheegay in dalkooda laga mamnuucay telefishin laga leeyahay dalka faransiiska kaasoo lagu eedeeyay inuu baahiyey warar ka dhan ah militariga dalka telefishinka l c i ee laga leeyahay dalka faransiiska ayaa guud ahaan waxaa laga mamnuucay dalka maali taasoo ka dhigan in telefishinku wariyaashiisu aan war ka tabin karin maali iyo sidoo kale in aanan laga daawan karin dalka l c i ayaa war qoraal ah oo internetka soo dhigay waxa uu sheegay in go-aankan xanibaadka uu sii socon doono muddo laba bilood oo xiriir ah sida ay kasoo xigteen waaxda isgaarsiinta ee xukuumadda militariga telefishinka la mamnuucay ayaa lagu eedeeyey inuu baahiyey warar sumcad xumeynaya ciidamada militariga maali dhinaca kalena qeyl u raadinaya waxa ay ugu hiireen argixisada dhowaan ayay heeta markii sidaan oo kale dalka burkina faso laga mamnuucay inuu ka howlgalo telefishinka l c i ee laga leeyahay dalka faransiiska dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa haashim cabdinaasir iyo qeybaha ka harsan barnaamijka dhacdooyinka dunida
في قدري وفي سعي وفي سمري
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan jamaacada xorraasudiin oo xaqiijisay in hogaamiye ka tirsan jamaacada ah oo dhowaan maraykanku ku dilay dalka suuriya waxaana soo jeedinaya maxamed cali aadan mu'asasada shaamur ribaad oo ku hadasha afka jamaacada xuraasudiin ee fadhigeedu yahay dalka suuriya ayaa baahisay bayaan tacsi oo xaqiijinaya in dalka suuriya uu dhowaan maraykanku ku dilay hogaamiye sare oo ka tirsan jamaacada bayaanka oo ku qornaa luuqadda carabiga ayaa waxaa lagu bilaabay aayadda qur-aanka kariimka ee ah
yamsaskum qarxun faqad massa alqawma qarxun mithluh وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين quluub mu'minadda hor raalli ku ah qadaha allah iyo qadartiisa ayaan kula kulannay warka la xiriira istishaadka sheekha caalimka zaahidka mujaahidka iyo saabirka ee abi cabdiraxmaan almakki raximahullah warkan wuxuu ahaa mid nagu culus oo qaraar ah laakiin waxaa culayska naga yareeyey waa in shiiqa uu gaaray wixii uu tobannaan sano ka badan u xusul duubayey isagoo ah daaci muslix iyo mujaahid faraskiisana kama degin shiiqa ilaa inuu raaco mooyee kolonyada shuhadada ambiyada iyo saalixiinta allah wuxuu yidhi ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين bayaanka ay baahisay mu'asasada shaamur ribaad oo sii socda ayaa waxaa lagu yidhi wuxuu shiiqu tegay kadib markii isaga iyo walaalihiisa iyo ciidamada islaamka ay gaalada dhadhansiiyeen qayb ka mida waxa ay gaarsiiyeen muslimiinta ee isugu jira dil barakicin iyo jab waxaana ay ka mid ahaayeen shiiqa iyo raggiisaba ciidanka alle ee sahanka u ah fadxiga wuxuuna ka dhigay madax iyo hoggaan dadka ku hogaamiya difaaca islaamka iyo ehelkiisa wakhti ay weliba yaraadeen dadka u gargaaraya diinta islaamka ayaa lagu yidhi bayaanka shaamur ribaad ka soo baxay iyadoo la xusaya qayb ka mida wanaaggii uu ku tilmaamnaa sheekh abi cabdiraxmaan almaki ayaa waxaa lagu yidhi bayaanka tobannaan sana ayuu shiiqu ku sugnaa diinta uu aaminsanaa isma bedelin ismana doorin culaysyada iyo ibtilaa'aadkana uma kordhin waxaan ka ahayn sugnaan iyo nafur waxaana u rajaynaynaa inuu raacay dhabaha iyo waddada dadkii uu alla yidhi markii uu ka warramayey ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا gebagabadii waxaan halkan ku cusboonaysiinaynaa ballanta ah inaan ku sugnaano dhabaha ay qaadeen kuwa uu alla doortay zamankan ee ummadda ku dhex nooleeyey manhajka salafka camal oraah caqiido dacwo iyo jihaad sidaasina ku noqday a'immo hanuunsan waxaan allaah weydiisanaynaa inuu mujaahidiinta u fududeeyo inay u aargudaan dhiigga mujaahidiinta iyo hoggaankooda maraykankana waxaan ku leennahay hadalkii uu horay u yidhi amiirkii wanaagsanaa ee xakiimul ummah ألا قولوا لأمريكا لغير الله لن نركع نجاهد في سبيل الله لم نخضع ولن نخشع ولن نرجع إلى الخلف وإن يرجعه من يفزع ومن يتسول الدنيا ومن يسعى ومن يطمع سنعلنها مدوية لمن يبصر ومن يسمع بأن
نركع نجاهد في سبيل الله لم نخضع ولن نخشع سنعلنها مدوية لمن يبصر maalintii jimcaha aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii diyaarad daroonisa oo ay leedahay dowladda maraykanka ay duqayn diyaaradeed ka fudhisay qaybo ka mida gobolka idlib taasoo ay ku beegsatay sheekh abi cabdiraxmaan almakki oo ahaa hogaamiye muhaajira oo ka yimid dhulka xarameynka gaar ahaana magaalada maka tobankii sane ee lasoo dhaafayna qayb ka ahaa halganka ay ku jiraan muslimiinta shaam taliska ciidamada maraykanka ee mandiqadda loogu yeero bariga dhexe ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegtay mas-uuliyadda dilka sheekh abi cabdiraxmaan almakki isagoo ku tilmaamay inuu ahaa hogaamiye firfircoon oo ku howlanaa weeraro ka dhan ah danaha maraykanka ee mandiqadda
تذرف دمعها كسحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا
إخواني إن معركة المسلمين اليوم ضد اليهود والنصارى هي من الصراع والمدافعة القدرية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وإن إخواننا المجاهدين طليعة المسلمين في المشرق والمغرب وأينما كانوا هم ردء لنا ونحن ردء لهم وإن معركتنا ضد النصيرية أذناب اليهود والنصارى في سورية الشام هي جزء من هذا الصراع العالمي لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ومدافعتهم من أهم فروض الأعيان الذي قرره العلماء ونحن رغم ما يعترينا من النقص والتقصير العام والخاص إلا أنه قد أبلى المسلمون في الشام بلاء حسنا في إرغام أنوف الأعداء وإذلالهم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ولكن الفرق بيننا وبينهم هو وترجون من الله ما لا يرجون فإنا لنرجو نصر الله تعالى وفتحه وتمكينه وهو قريب لمن اقترب منه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ونرجو رضاه ومغفرته فما أحوجنا إلى اعتصام صادق بحبل الله جميعا ونبذ التفرق وأن نبذل أنفسنا وأموالنا ذودا عن ديننا وعرضنا وطهارة أرضنا بل وما أحوجنا إلى توبة صادقة نقلع فيها عن المعاصي الظاهرة منها والباطنة عسى الله أن يغفر لنا ويرحمنا اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك وإخواننا ومن نحب والمسلمين أجمعين ووفقنا برحمتك لما تحبه وترضاه اللهم أتم علينا جهادنا واختمه لنا بشهادة في سبيلك وصل وسلم على عبدك ورسولك محمد
صحبا ليلقى في النعيم صحاب أبا ليلقى في النعيم صحاب وسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي